بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol lixdan iyo toddobaad min suurati albaqara qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min dayibaati ma kasabtum anfiquu min dayibaati ma kasabtum wmima akhrajna lakum min alard ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني واعلموا ان الله غني حميد إلهي سبحانه وتعالى wuxuu inoo soo tilmaamay kuwa sida wanaagsan markay wax bixinayaan wax u bixiya oo sadaqadooda iyo waxbixintooda ilaahay dartiis uga jeeda oo sidaa wax u bixinaya abaalmarinta iyo thawaabka la siinaya baa laynoo soo caddeeyey iyo waxa ka horeeya ilaahay markay hortagaan subxaana wa tacaala waxaa kaloo laynoo soo tilmaamay kuwa markay wax bixinayaan waxbixintooda uga jeeda inay dadka istusaan oo la sheeg sheego oo niyad xumo iyo wax u bixinaya si aan wanaagsanayn waxaa laynoo ku tilmaamayaa inaan ku dayano kuwa wanaagsan oo waxaan bixinayna ilaahay dartiis ay ahaadaan riyaa iyo sucana ay ka marnaadaan waxaa laynoo sii tilmaamayaa waxa la raba inaan bixinno ayaa laynoo tilmaamayaa qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo mar haddii nidaha la yskugu dhawaaqo waa nidaha ugu sharaf badan oo ugu cajo badan oo muuminiinta loogu dhawaaqo dadka iimaanka lehow ilaahay iimaanka siiyadow aladiina aamanuu mar haddii la yidhaahdo baa layidhi waa inaad macnaha u diyaargaroodo dhegta u taagtid waxa ka dambeeya ama khayr baa lagu amrayaa ama shar baa lagaa nahyinaya yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu bixiya min dayibaati maa shay kiisa wanaagsan bixiya kasabtum aa kasbateen waxaa bixisaan xoolaha midka xalaasha ah ee dayibka ah xoolaha aa kasbateen mid xalaalah oo dayiba ee wanaagsan aa shaqaysateen kaa bixiya marka horeba xoolo xalaal oo nadiifa qofku waa inuu shaqayso xoolihiisu haddii sii kale cajo badan yihiin oo sii kale xalaalsan yihiin oo sii kale dayibsan yihiinna kuwa dayibka ah waa inuu wax ka bixiyo min dayibaati maa kasabtu kaa wax ka bixiyo wa mimaa akhrajnaa waxaa kaloo wax ka bixisaan anfiquu mimaa kii xaggiisna wax ka bixiye akhrajnaa aan idin soo saarnay ilaahay buu yidhi lakum idinka aan idin soo saarnay min al ardi ardada xaggeedana aan idinka soo saarnay waxaan dhulka idinka soo saarnay oo xubuub miro iyo zarci iyo maaragtay waxyaalaha la isticmaalo ah taasna wax ka bixiy waxyaalaha qofku uu haysto ama uu lagu arsaaqay mid isagiibaa xooggiisa iyo muruqiisa iyo dhididkiisa kasbaya oo ku soo shaqaynaya midna ilaahay baa halkaas uga soo saaraya midka hore anfiquu min dayibaati maa kasabtum qofkaan halkaan xamaalaya oo shaqaynaya oo dukaankiisii hor fadhiya oo gadaya oo shaqada ku jira isagiibaa shaqaynaya ilaahay baa siinaya waxa soo gelaya laakiin isagiibaa shaqadii la baashiraya oo wax soo saarkii samaynaya oo wax tabcaya oo wax kasbaya midna waxa weeyaan wa mima akhrajnaa lakum min al ardi ilaahay midou leeyahayo waxaan anagu idiin soo saarnay wey qofkan markuu mirahan dhulka ku abuuray halkaa geliyey dee isagoo waxba kama oga ilaahay baa u soo saaraya ilaahay baa u bacriminaya ilaahay baa geed uga dhigaya geedkiibaa u kobcaya ilaahay baa weyneynaya miraha fuulaya mirihiibaa hadhow jaranaya mirihii u abuurtay ama aabihii u abuuray ayuu hadhow goosanaya wa mimaa kii akhrajnaa lakum marka min al ardi sidaa ku weeya labadaba wax ka bixiya marka la yidhi labadaba wax ka bixiy qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tayamamuu ha u qasdinina alkhabiisa kan xun ha u qasdinina oo minhu saa ka mid ah tunfiquuna xaalaa bixinaysaan markaa wax bixinaysaan kan radiiga ah ee liita khasiiskaadee xun ha u qasdinina midhaha suus kale kuwa bololka kuwa bahalladu galeen kuwa liita waxaa ha bixinina wax wanaagsan bixiye waxaa lacagta jarjaran midda dildilaacsan waxa liita waxaa ha bixinina waxaa haysataankan u liita ha bixinina oo ha qasdinina waxaan xataa haddaa masaakiinta siinaysa dee waxa waxaa haysatid ama aad bixinaysa waxa ugu liita inaad u didhid ama aasiisid waa laga fiican yahi walaa tayamamuu ha u qasdinina alkhabiisa oo minhu tunfiquuna baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala marka minhu tunfiquunadaas jaariya majruurkaas tunfiquunadaba ku tacalluqaya minhu xaala minhu tunfiquuna xaala xaggiisa ka bixinaysaan kaa xun waxay ka dhigan tahay tunfiquuna minhu idinkoo ka bixinaya isaga xaggiis aayadda waxa ku sugan baa la yidhi is-amrid la is-amrayo in la bixiyo waxa dayibkaayo wanaagsan iyo nahyin la yska reebayo in la bixiyo waxa khabiidka ah jamaaco culimmada selafka ka mid a waxay ku tageen aayadda waxay ka hadlaysaa waa sadaqada faralka ah culimmada kalena waxay ku tageen sadaqoo dhan bay ka hadlaysaa sadaqada faralkaa iyo midka sunnaha labadaba bay ka hadlaysaa wa huwa daahiru sidaasaana daahir oo labadii sadaqaba in loo jeeda wey marka walaa tayamamuu ha u qasdinina alkhabiisa minhu tunfiquuna xaalaad xaggiisa ka bixinaysaan kaa khabiidka ah kaa khabiidkaa xaggiisa idinkoo ka bixinaya tunfiquuna minhu xaala tunfiquuna idinkoo ka bixinaya minhu xaggiisa minhu tunfiquuna minhu tunfiquuna xaala xaggiisa ka bixinaysaan kaas oo kaa xun haku ha ku gaar yeelinina inaad wax bixisaan minhu tunfiquun kaa radiiga ah oo liita wey maxaa yeelay dadka fuqarada shurakaau rabbilmaal baa li ninka xoolaha le bay shariik kula yihiin xoolaha xaqoodii xoolahan uu ku jiraa washariiku laa yaakhud radiia qofka shariigaada wax kula leena kan liita ma qaato kan liito keliya ma qaato waxa weeyaan laba qof baa wax wada leh mid waxa xun wada qaadanaya o soocanaya ma jiro ee waxa weeyaan waa isla leeyihiin waxooda minhu tunfiquun walxaal lastum idinkuma idnaan ahayn biaakhidiihi kuwii qaadan lahaa idinkuba ma idnaa qaadateen fii waqti min alawqaat idinkuba ma ma yeesheen oo ma idnaa qaadateen isagoo suuqa la gadaya ma qaadateen haddii la ydin siiyo kuma raalli noqoteen walxaal lastum biaakhidihi idinkuba idnaan ahayn kaa kuwa qaadan lahaa ilaa an tuqmiduu fiihi baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala inaad ku indhalaabtaan mooyaane ilaa an tuqmiduu fiih kaa dhexdiisa yaxyax iyo xishood iyo indhalaab inaad ku qaadataan ma ahay oo kaa khabiidka intay iska saalataan oo xaqiinni qaar ka tagtaan aad sidaa iskaga aqbashaan mooyaane ilaa an tuqmiduu fiih sidaa inaad ku qaadataan mooyaane idinkoo ma idnaan qaadateen idinkoo dhibsanaya oo aan raalli ku ahayn baasahaas inaad ku qaadataan mooyaane idinku marka sidaasoo kale ha samayninoo ilaahay maciisana saasoo kale ha samayninoo waxaydnaa idinkuna naftiinna u qaadateen oo aydnaan raalli ku ahayn idinkuna xag rabbi ha u hormarsinina oo sadaqadii ha ka dhiginina oo miskiinkai ha siinina idinkuna xag rabbi ha u hormarsinina wax wanaagsan xag rabbi u horumarsada wey ilaa an tuqmiduu fiih baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala walastum biaakhidihi ilaa an tuqmiduu fiih lastum taqbaluunahu idinkuba aydnaan ahayn kuwa aqbali laha haddii laydin siiyo ilaa inaad iska saalataan oo iskaga indhalaabtaan oo aad maaragtay idinkoo aan raalli ku ahayn iska qaadataan mooyaane seebaa marka kaa sekadii ugu bixinaysaan seebaa sadaqadii sunnahayd ugu bixinaysaan taa lama rabo weeyaan waaclamuu waxaad ogaataan ana allaha ilaahay haniyun ilaahay mid haniya inuu yahay oo hodan ah xamiidun ilaahay inuu yahay ilaahay qani weeyaan muxuu qani ka yahay nafaqa waxaa bixinaysaan ilaahay uma baahan idinkay wax idiin taraysaaye ilaahay isaga hodan buu ka yahay xamiidun ilaahay weeyaan waa maxmuud mid la mahadiyo ilaahay wey qofka muxsinkaayo wax ixsaan sameeyey wuxuu sameeyey wax ka sii sareeya baa ilaahay ku abaalmariya waxaa la iskaga digayaa shaydaanka iyo waswasadiisa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ashaydaanu shaydaanku yacidukum wuxuu idin yaboohayaa alfaqra faqri buu idin yaboohayaa shaydaanku ashaydaan yacidukum alfaqra faqri buu idin yaboohayaa wayaamurukum wuxuu idin amrayaa oo idin faraa bilfaxshaa'i waxa fuxshigaayoo xun horta faqri buu idinku cabsigelinaya wuxuu idin leeyahay haddaa wax bixisaan faqri baa idinku dhacaya waxba idinkama baxaan bakhaylnimu idinku boorinaya fuxshi ayuu idin amraya zakada inaad diiddaan buu idin sheegaya qofkaa xoolaha badan ilaahay siiyey oo u nicmeeyey oo barwaaqadaa badan haysta oo hal neef ama laba neef bixi la yidhi iyo wixii la mid a faqri buu tusayaa markaasaa qofkii neefkii ku dhegaya lacagtii ku dhegaya wuxuu bixin lahaa wallaahu ilaahayna yacidukum ilaahay wuxuu idin yaboohaa oo idin yaboohaya makfiratan dhaafid oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlaa iyo fadli iyo dheeraad ayaa ilaahay idin yaboohaya dembigiina oo la dhaafo iyo waxaa la baxdeen in ilaahay idin khaliif yeelo oo wix ka badan ilaahay idinku abaalmariyo wallaahu ilaahayna waasicun ilaahay wey waasicu lfadl ilaahay waa fadligiisu midoo waasac yahay bixintiisu miday waasac tahay caliimun ilaahay weeyaan mid ku ogaal badan cidda mutaysatay ammaanta iyo wanaagga iyo abaalmarinta wanaagsan ilaahay mid og weeyaan subxaanahu wa tacaala marka shaydaanku qofkiiba wuxuu kula jiraa dagaal si aan qofkaani khayr u bixin nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waagii baryaba oo addoommadu waa beristaanba laba malag baa soo degaya mid wuxuu dhahayaa ilaahu kii wax bixiyey beddelsi kan kalena wuxuu dhahayaa kii waxayso xaq lagu lahaa haystay ilaahu talafsi waa xadiid bukhaariiyo muslim ay werinaya marka anfiq yunfaq caleyka xadiid waa isagay ahaa xadiid lqudsi ah wax bixi waa lagu siinayaa adigane sidaas baa soo arodhay axaadiistaas baa jidha ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yuuti ilaahay waa siiyaa alxikmata xikmadda ilaahay wuxuu siiyaa man yashaau ilaahay ciddou doono xikmad siiya cilmi xikmaddu waa maxay alcilm annaafic waa lagu sheegay cilmiga naafica cilmiga naafica waa maxay almu'addi ila alcamal asaalix camalka saalixa qofka gaarsiinaya ilaahay ciddou doonou siiya oo addoommadiisa ka mid a yu'ti alxikmata ilaahay xikmad ayuu siiyaa cilmi naafica man yashaau ciddou doono xikmaddaas aqwaal tiro badan ayaa macnaha la yskugu khilaaf ha ahaatee faham qur-aanka la fahmo waa lagu sheegay naasikhiisa mansuukhiisa muxkamkiisa mutashaabihiisa caamkiisa khaaskiisa waa lagu fasir qowlka iyo hadalkoo la asiibo waa lagu fasir diinta ilaahayoo la fahmo waa lagu fasir fiqiga waa lagu sheegay adigu xikmaddu cilmi naafica dheh yuuti lxikmata man yashaa ilaahay subxaana wa tacaala cidduu doono ayuu xikmadda u dhiibaado siiya waman qofkii yu'ta lxikmata xikmad la siiyo faqad uutiya waxaa la siiyey khayran kahiiraa khayr tiro badan baa ilahay leeyahy khayr badan ayaa ilaahay u dhiibay maxaa yeelay liibaan joogto ah oo daa'ima ayaa ilaahay ku abaalmarinaya oo abaalkiisu noqonaya wamaa yadakkaru baa ilaahay leeyahy ma waansamo ilaa ulul albaab caqliyada kuwa u saaxiibkaa mooyaane cid kale ma waansamaan qur-aanka amfaashiis iyo tusaalayaashiisa cajaa'ibkaa waxaa ku waansamo oo wax ku qaata iyo xukmadaha qur-aanka kuwa asxaabulcuquul ah dadka caqliyada u saaxiibka caqliyada annayira nuuraya alkhaalisa min alhawaa hawada ka khaaliskaay oo aan caqli hawo dabagalay aan ahayn kuwaa weeyaan kuwaas baa cibro qaadanaya wey wamaa yadakkaru ilaa ulul albaab qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wamaa anfaqtum waxaa bixisaan oo min nafaqatin nafaqaah wax allaaliya waxaa bixisaan oo nafaqaah waxaa laga sheekaynayaa weli wax bixintii wax lagu bixinaya meelaha khayrka iyo biriga iyo samafalka meel wax lagu bixiyana meesha u sarraysaa waa jihaad fii sabiilillahi waxa weeyaan in wax lagu bixiya alinfaaq liiclaa'i kalimati ilaahay kelimadiisa koryeelkeeda in wax lagu bixiyo waxaa kaloo la isjeclaysiinayaa sadaqada qarinteeda marka sadaqa la bixinayo si hoose loo bixiyo maxaa yeele qofku hoos wuxuu u bixiyo keligiis riyaa iyo istusus way ka fogaansho badanta qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa anfaqtum waxaa bixisaan oo aad dhiibtaan oo min nafaqatin nafaqaah maal ah aw nadartum aad nadartaan oo min nadrin nadra wax allaale wixii nadra ama nafaqa ah fa ina allaha ilaahay yaclamuhu mid og weeyaan nadarkiina ilaahay waa og yahay nafaqadiinnana ilaahay waa og yahay subxaanahu wa tacaala intaba ilaahay waa la socdaa wamaa anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa ina allaha yaclamuh ilaahay subxaanahu wa tacaala mid og weeyaan mid og weeyaan waxaa looga jeedaa ilaahay marka abaalmarinteeda ayuu idin siinayaa waxaas uu og yahay oo camalkaaga aad la timaadeen oo nadarka wanaagsana oo nafaqada aad bixiseena ilaahay mid og weeyaan subxaana wa tacaala ogaalkaasna waxaa ka imaanaya abaalmarinteedii baa halkaa ka helaysaan weye xag rabbi baa abaalmarinteedii idinka horaysaa oo ilaahay idinkaga abaalmarinayaa subxaanahu wa tacaala marka waa u bishaaro qofkii wanaag wax ku bixiyey bishaaraha halkaa uga horaysa weeyaan wamaa anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa ina allaha yaclamuh ilaahay subxaanahu wa tacaala mid ku ogaal badan weeyaan yaclamuhu ilaahay mid og weeyaan subxaanahu wa tacaala cilmigiisa wax kasta ixaadeeyey ilaahay mid og weeyaan subxaanahu wa tacaala waxay doonaan ha noqdeen waxa qofku bixiye waxaa la mid a hadduu qofku baadil wax ku bixiyo ilaahay waagiy xaq hadduu wax ku bixiyo ilaahay waagiy si siro hoose hadduu wax ku bixiyo ilaahay waagiy si muuqata hadduu wax ku bixiyo ilaahay waagiy wax yar hadduu bixiyo ilaahay waagiy wax badan hadduu bixiyo ilaahay waagiy ow nadartu min nadrin waa maxay wax allaale waxaa nadar samaysaan daacada ilaahay hadduu nadarku yahay ilaahay waagiy hadday macsiye iyo xumaan tahay ilaahay waagiy nadarka hadduu shardi wato iyo hadduusan shardi wadan ilaahay waagiy hadduu maal ku tacalluqo ama afcaal ku tacalluqo ilaahay waagiy soon iyo xaj iyo wax kale wuxuu yahay ilaahay waagiy nadarka waxaa la yidhaahdaa qofka waxaan awel ku waajibin oo isagu isku waajib yeelo oo isi saaro weeyaan fa ina allaha yaclamu ilaahay mid og weeyaan ilaahay waa ogyahay subxaanahu wa tacaala fa ina allaha yaclamuh ilaahay mid og oo la socda ilaahay weeyaan subxaanahu wa tacaala qaala tacala ilahi wuxuu yidhi wamaa lidaalimiina kuwa daalimiintaana uma ahaanin min ansaar wax ansaara mid min ansaar wax u nusreeya ansaarku waa u hiiliya oo u nusreeya oo cadaabka ilaahay ka difaaca kuwa uma ahaanin macnaha weeyaan wamaa lidaalimiina min ansaar wax ansaara uma ahaanin cid difaacaysa iyo cid badbaadinaysa oo ka xigsanaysa cadaabka ilaahay oo muciinaya an nasiir u noqonaysa haba yaraatee ma jidho qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi in tubduu haddaa muujisaan assadaqaati sadaqooyinka haddaa daahirisaan oo muujisaan marka aad bixinaysaan fa nicimaahi fa nicimaahi way nicmo lahaata wey way wanaagsanaata wey fa nicma haada shay fa nicima fa nicma ma waxa weeye almaqsuusu bilmadxi waa iyada weeyaan sadaqadaas aa muujiseen fa nicma haada shay alladii tafcaluunahu waxaan nicmo lahaaday oo wanaagsanaaday shaygaa isaga ah oo aad samaysaan oo aad samayseen ayaa wanaagsanaaday in tubdu sadaqaat weeyaan muujintaa aa muujiseen ee sadaqadiisaa u bixiseen arrintuna ilaahay dartii ay tahay fa nicimmaa hiya weeyaan way ammaanan tahay weeye fa nicimmaa hiya dee nicmadu waxa weeyaan waa iska garanaysaayoo waa afcaashii madxiga iyo ammaanta loo keeni jiray oo loo isticmaali jiray fa nicimmaa hiya baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala marka sidaa marka ay tahay in tubdu sadaqaat fa nicimmaa hiya fa nicma bay waxay ka dhiganta waxaan nicmo lahaaday huwa shay baan nicmo lahaaday maa min jihati shay hiya almaqsuusu bilmadxi hiya iyada weeyaan sadaqada aa daahirseen taa weeyaan muujintaa aa muujiseen wey fa nicimmaa hiya taas baa nicmo lahaatay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala wa in tukfuuhaa haddaa qarisaan sadaqadii oo wa tu'tuuhaa aad sadaqada siisaan alfuqaraaa kuwa fuqarada ah fahuwa kaasaa khayru lakum idin khayr badan haddaa inta qarisaan oo fuqarada siisaanna oo sidaas inta muujinta ka daysaan qarinta a ku bixisaanna fa huwa khayru lakum kaasaa idin khayr badan saasaa idin fiican maxaa yeelay waxay ka fog tahay in qofkaani ay soo dhex gasho riyaa iyo istusus iyo wax la mid ah ay bay aada uga sii fogta fa huwa khayru lakum wa yukafiru ilaahina waa dhaafayaa cankum xaggiinna min sayi'aatikum sayi'aadkiinna xagg ilaahay waa idiin dhaafaya wa yukafiru cankum min sayi'aatikum acmaashaan wanaagsan oo aad samayseen sadaqadaan aad bixiseen baa ilaahay camalkiinna xumaa ku baabi'inaya oo ku dhaafaya wa yukafiru cankum ilaahay waa tirtirayaa waa qarinayaa min sayi'aatikum weeyaan subxaanahu wa tacaala marka sadaqadii la qariyey oo la siraysay oo fuqarada la siiyey hadday tahay fa huwa khayru lakum maxay ka khayr badan tahay in la muujiyo ama in la siiyo dad hodan ah waxaa ka fiican dad fuqaraa in la siiyo masaariifta iyo meelihii loogu talagalay in lagu bixiyo qarintaasaa idiin fiican waqad dahaba jumhuuru lmufasiriin mufasiriinta jumhuurtoodu waxay ku tageen ilaa anna haadihi alaaya aayaddaani inay tahay fii sadaqati tadawuc sadaqada sunnaha bay ka hadlaysaa laa fii sadaqati alfardi sadaqada faralkaa mada waxaa la leeyahay sadaqada faralka iyada ha la muujiyo sakada qofka bixinaya saan loo tuhmin oo loo moodin inuu sadaqada qarsado ama uusan bixin saan loo moodin inuusan bixin ha muujiyo ama si loogu daydaba iyada in la muujiyaa fiican sadaqada sunnahana inuu sidaa u qarsadaa fiican xataa sunnaha laftiisa marmar waxaa la leeyahay in la muujiyaa fiican dadkii baa ku dayanaya qolana waxay leeyihiin war ha la wada qariyo haddaba fiiri qarintaasi way cajo badanta haddaa qarisidii haddaadan qarinba mar haddii niyadaadu fiican tahayna waa wada maqbuul wa kullun maqbuulun idaa kaanat inniyatu saadiqa niyadu hadday mid saadiqaa tahay oo wanaagsan waa maqbuul weeye waa maqbuul weeye baa lihi qarintaas sadaqadu aad bay u fiicanta muujintay ka fiicanta istususkay ka fogaansho badanta ikhlaaskay u dhowda qofka faqiirkaa laftiisa waa u fiican tahay oo lama isagoo aan la ogeyn waxa loo dhiibay bou jecelya isagoo aan cid arkaynin wacnaha dulligii iyo su-aasha baryadii iyo wixii waxa weeyaan waa waa ka zuulaysaa laakiin meel caama markii lagu siiyo ama si muuqata xoogaad liidasho iyo waxaasaa ku soo dhacaya iyo su-aasha dhibteedii oo weydiisay iyo siinta wax la siiyey iyo waxaas xadiidku wuxuu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam bukhaari iyo muslim baa wariyey sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dilla ilaa dilu toddobaa ilaahay haraynayaa harkiisa dilla carshi yowma laa dilla ilaa dilla maalinaa har kale jirin ilaa harkaa mooyaane imaam caadila ka mid aha nin dhallinyaraada cibaadada ilaahay ku barbaaray baa ka mid ah ujeedka aan u soconna waa midkaane wa rajulun tasadaqa bisadaqatin baa ku jiray nin sadaqa la baxay fa akhfaahaa qariyey xataa laa taclama shimaaluhu ilaa bidixdiisu aysan ka ogaan maa tunfiqu yamiinuhu midigtiisu waxay dhiibayso waxay bixisay haddii laba qof labada gacnood lagu mateli lahaa waxa weeyaan isma ogaadeen wey soo u qarinayo qofkan sidaa horeo dadkii wanaagsanaa wax u bixin jireen si cajo badan bay ahay harkaas buu harsanayaa maalintaa qiyaamada dadku dhibaataysan yihiin halkaasaa lagu maamuusaya sadaqadu saa u bixin jir nin baa la yidhi tasadaqa bisadaqatin qofkii dumarka ahaana waa la mid qofkii uun sadaqadaa bixiye ilaahay dartii mu'mina niyad wanaagsan waa isku mid weeyaan raggaa inta badan la cabiraa dumarkiina waa la mid marka sadaqadu sidaa weeyaan sakada laakiin in la muujiyaa fiican baa leeyahy sida salaada jamaacadaaba salaada faralkaaba jamaaca in lagu muujiyo ay u fiican tahay salaada sunnahana guriga in lagu tukada ay u fiican tahay ilaa qofkan sakada markuu muujiya lama tuhmaysanayo intaasoo macnood iyo ka badanba way leedahay wa yukafiru yukafiru allahu ilaahay waa tirtirayaa faacilka haddaa allah ka dhigtay ama wa yukafiru wuu tirtirayaa al ikhfaau qarintaa sadaqada qariseen cankum idinka xaggiina mu'miniineey wuxuu idin ka asturayaa oo idinka tirtirayaa min sayi'aatikum sayi'aadkiina xaggooda sakaa'irtiibuu tirtiraysaa horta kabaa'irtu iyadu waxay u baahan tahay tooba nasuuxaa tooba nasuuxaa baa kabaa'irta lagu tirtiraa ama fadliga ilaahay oo baraxla waxa weeye bimaxdi fadli illaahi tacaala fadliga ilaahay oo barax la ilaahay qofka u dhaafayo iyana waa lagu tirtiraa kabaa'irta qofkii inuu tooba nasuuxaayo shuruuddeedii le la yimaadana iyadana waa lagu tirtiraa iyadu taas bay u baahanta sidaa weeyaan iyadu wallaahu ilaahayna wallaahu ilaahay bimaa tacmaluuna waxaa camal falaysaan oo sadaqada aa muujinaysaan iyo midda aa qarinaysaan labadaba khabiirun ilaahay khabiir buu ku yahay caalimun laa yakhfaa calayhi shayun ilaahay waa ku caalim wax ka qarsoonaanayana ma jiraan marka waxaa ku sugan isjeclaysiin la isjeclaysiinayo in sadaqada si hoose loo bixiyo ayaa ku sugan baa layidhi oo cajaa'ibtaas ayaa aayadda laga qaadanaya wa calaa kullin ba sadaqadii haddii mar qofku ilaahay dartiiya daacadow yahay khayr badan buu halkaa kala kulmayaa sadaqadii inuu sidaa u bixiyo culimmada qaar waxay dhaheen weliba qaala bacdulxukamaa bay yidhi kuwa xukamada qaarkood waxay dhaheen haddaa adigu wanaag samaysid iyo macruuf haddaad samaysid fasturhu asturoo ha faafine qari waidas dunica ilayka haddii adiga laguu sameeyo macruuf iyo wanaagna fanshurhu faafi adiga haddii ixsaan iyo wanaag laguu sameeyo ku ammaan qofkaa ugu ducee ku mahad celi waxa weeye ilaahay ugu shugri taa faafi wanaaggaa laguu sameeyey haddii adigu aad samaysidna adigu ha faafinin waxaada si hooseoo qarsoon khayraad badan u samayso oo beri ka maalin waxa weeyaan rabbi hortiis si aad uga heshid abaalmarintii oo la ysku hubo oo wax kaa dhex galay riyaa iyo sumcayo midna aysan kaa dhexgelin ah halkaas aada uga heshid ilaahay hortiis subxaana wa tacaala darsigeennu intaasu ku egyahay wallaahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab